kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warkaa subaxnimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah rasaas weli ka socota hoteelka villa rosa ee xeendaabka madaxtooyada iyo dad ku dhintay wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo ku dhaawacmay weerarkii xalay ee villa rosa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kormeer ku tegay xerada kumaandooska danab ee kismaayo ayaa ka hadlay dagaalka dowladda iyo al-shabaab shirkad ganacsi oo muqdisho ka dahafurtay adeega hubinta badeecadaha kala duwan ee dalka soo gelin doonta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin sideed iyo labaatanka nofembar sannada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran rasaas ayaa weli ka socota hoteelka villa rosa ee xeyndaabka madaxtooyada iyadoona weliba lasoo wariyey inay dad ku dhinteen sidoo kale waxaa ku dhaawacmay wasiiro ka tirsan xukuumadda wararkii ugu dambeeyey waxaa hadda ila jooga waryahayga cabdinaasir al cadaala cabdinaasir noo waran sidee waxay yihiin
hotelka villa rosa oo kamid ah amase ku yaala xayndaabka madaxtooyada sida aynu la socono xalay waxaa weeraray dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab xili sideedii fiidnimo ah waxaana halkaasi al-shabaab ay ku qaadeen weerar ku bilowday qarax kadibna waxaa xigay dagaal toos ah intaas kadib waxaa wararku ay sheegayaan in hoteelka xiliga al-shabaab ay weerarayeen ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo uu kamid yahay wasiirka amniga iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale waxaana dhaawacyo fudud ay soo gaareen qaar kamid ah mas-uuliyiinta ee halkaasi ku sugnaay sida wararka aynu ku helnay oo wasiirka amniga ayaa dhaawac xataa kasoo gaaray sida wararku ay tilmaamayaan inkastoo dhaawaciisu uu yahay mid iska fudud kaasi oo ka dhashay isburashadii amase xilligii dadku ay kala cararayeen sida wararku ay tilmaamayaan cabdiwaxiid rasaas ayaa tan iyo xalay laga maqlayay hoteelka waxaana ka dagaalamaya gudaha hoteelkaasi xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena dagaalka ayaa ilaa haatan socda waxaana la maqlayaa rasaas goosgoos ah oo labada dhinac ay isku adeegsanayaan hoteelka oo ku yaala aag si weyn loo ilaaliyo ayaa ilaa haatan la ogeyn qaabka ay ugu suura gashay dagaalamayaasha al-shabaab inay gudaha ku galaan wararka qaarkood waxaay sheegayaan in dagaalamayaasha gudaha galay ay markii hore xayndaabka ay ku galeen gaari cabdibilaah oo ay saarnaayeen inkastoo warar toosa oo cad ilaa iyo haatan aan la helin waxaana gudaha ay ka bilaabeen rasaasa kadib waa kadib markii uu ay qarax ay ku dhufteen irdii hore ee hoteelka waxaana sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in ilaa iyo haatan aysan jirin khasaaraha rasmiga amase aan logaan khasaaraha rasmigaha ee ka dhashay weerarkaasi waxaana adag in la ogaado sababtoo ah waxaa hoteelka ku yaala aag ay adag tahay in la galo sidoo kalena xog laga helo ilaa iyo haatana waxaa la maqlayaa rasaas goosgoos ah
tahay dhegeystayaal wixii wararaha kasoo kordha qaraxyadaas waa weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lagu qaaday hoteel ku dhow madaxtooyada villa soomaaliya wararka iyaga iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhageysan doontaan haddii allah wadira uu ka raali noqdo iyadoo weliba weerarkaas aysan jirin gaadiidka gurmadka oo halkaas u suurageli karta maadaama dhinac weliba wadada hoteelka soo gasho ay ka xiran tahay taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa kormeer ku tegay xirada kumaandooska danab ee kismaayo isagoo halkaas kula hadlayay ciidamo ka tirsan kuwa danab ee ku sugan xerada kismaayo taliya yuusuf waa taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa ciidamada u sheegay in ay bilaabaan amaba isu diyaariyaan dagaal ka dhana al-shabaab isagoo sheegay in dhowr furmood oo ka tirsan maamulada galmudug iyo hirshabeelle ay haatan ka socdaan dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda oo iskaabinaya iyo xarakadaiyo xarakada al-shabaab oo dhinaca wuxuuna sheegay in jubbooyinka ay ka mid tahay meelaha hadda laga bilaabayo dagaalada waa sida taliyooduwa uu hadalka u yidhi cadowga ay ugu horreeyaan nimanka khawaarijta oo maanta bannaystay naftooda iyo maalkooda sharafkooda iyo cisigoodana ku ciyaaraya inaad ka dulqaadaan runtii waxay leedahay micno kale waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin runtii kelimada aan afka ka dhahno kuma soo koobi karno ee micnaha ay taasu leedahay laakiin waa wax qaluubta madaxda qaranka idinkugu jira waa wax qaluubta bulshada soomaaliyeed idinkugu jira waana wax dabcan taariikhdu ay qori doonto qof walboo muwaadina ama qof walba oo sameeya dabcan taariikh sameeya maalinta uu ku jiryo hawlaha adag waxaa laga yaabaa inaan la wada arkayn laakiin waxaad dhici doonta maanta waxa aad samaynaysaan maalin buugaagta laga akhristo oo ay qormaan taas ayaa la gaari doonaa haddii ilaah yidhahdo waxaad la socotaan guud ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed argagixisada arxanlaawayaasha ah dagaalka ay kula jiraan oo gobollada dalka qaybo ka mid ahoo badan ay kula jiraan waxaad sidaasoo kale la socotaan muddooyinkii ugu dambeeyey jabka iyo halaagga ku dhacay welina ku socda waxaad sidoo kale la socotaan adinka laftirkiinnu qaybta aad ka aheedeen la dagaalanka nimanka deegaanadan hadda aad ku sugan tihiin waxaan rabaa marka inaan idiin sheego guushu way dhowda meel fog ayaa laga soo bilaabay wadda dheer ayaa la soo maray maantana meelaa la soo gaadhsiiyey waxaan rabnaa marka inaysan nugu sii dheeraan mar haddayna hor taallo oo aanan kaanan hurayn mar hadday daadinaayaan habeen iyo maalin dhiiggii ummadda soomaaliyeed mar hadday ku ciyaareen sharafkii iyo cisigii ay dadkaannu lahaayeen mar hadday hor taagan yihiin noloshii iyo horumarkii ummaddaannu ay heli lahaayeen hadday hor taagan yihiin xoogaysigii iyo awoodaysigii dawladnimada soomaaliyeed waxa noo furanoo kaliyuhu waa inaan gacanteenna uga dulqaadna kana dhammayna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan anoo fursaddan saaka uga faa'iidaysanaya bulshada soomaaliyeed ee ku sugan gobollada kala duwan ee dalka ee garab istaaga ciidamadooda qaranka ee qaybo ka miduhu qorigoora qaateen ee qaybo ka miduhu ay biyaha siinayeen ciidamada ee qaybo ka miduhu ay caafimaadka la daba taagan yihiin waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed aad iyo aadaad u mahadsan tihiin waxaan filayaa taas inay maanta marayso inaad garateen meesha keliya ee guushu ku jirto iyo sida keliya ee laysaga dulqaadi karo nimanka argagixisada sidaasoo kale waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro nimanka argagixisadaa qolooyinka ay qaldeen ee hawdka ku jira ee habeen iyo maalin ay dhibaatadu ku dhacayso waxaan leeyahay igana dabcan ma jirto waddo idiin furan oo kale oo aan ka ahayn inaad isu dhiibtaan ciidamada qaranka
waa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya tarnaal waa jarnaal yuusuf odowaa raage halkan waa dalsan weli waxaad la socotaan warka subaxnimo idaacadda dalsan xarunteeda dhexe magaalada muqdisho shirkadda ganacsiga mero bort service ayaa maanta ayaa muqdisho ka dahafurtay adeega hubinta badeecadaha kala duwan ee dalka soo gelaya mahad nuur axmed ayaa warkan sii dhamaystiraya
munaasabadan oo ahay mid lagu daahfuraya shirkadda ganacsiga ee merobort service oo ku guulaysata taya dhowrka badeecooyinka kala duwan ee dalka la keeno iyo kuwa laga dhoofiyo hubintooda ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho soomaaliya oo burburkii dowladii dhexe kadib aysan ka jirin hay-ad adag oo hubisa badeecooyinka kala duwan ee dalka kasoo gala badda iyo beriga maadaama xaduudaha dalka ay hayeen baylah waxayna shirkadan muhiim u tahay ilaalinta iyo hubinta in dalka lasoo geliyo raashin iyo daawooyin iyo agab kale ee dhacay munaasabadan waxaa ka qayb gala wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya guddoomiyaasha baarlamaanada jubbaland iyo galmudug odayaal culimo haween iyo dhallinyaro iyo marti sharaf kale shirkadda oo aqoonsi buuxda ka heshay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya xiriirna lale shirkado kale oo caalamiya islamarkaana ka shaqaysa dalal badan ayaa loo doortay qabashada shaqadaani ugu horeyntii waxaa madasha ka hadla qaar ka mid aha kasoo qaybgalayaashii daafurka shirkadaani waxa weeye shirkadani waxay noqon doontaa biriijka isku xidhahayay ganacsigeenna iyo marketingeenna oo internationalka gaadhsiinahayay oo waxayna kor u qaadahayay warshada u baahan ama biyo ha noqoto ama production kale ha baato productionkeena wuxuu baahan la testi gareeyo meesha wadamo kale ayagoo raqiisa maqaarkeenna iyo sisinteenna inta qaataan ay quality control iyagu inta marsadaan mashiinadooda ay baraan kale ula baxayaan iyo magac kale soomaaliyaha faydhowr u baahan carruurta guryaha joogtaa faydhowr u baahan marka waxaan leenahay shirkadda waxaan ugu ducaynaynaa inay noqoto mid guulaysata oo shaqaysa
dee baahida loo qabo in quality control dalka loo sameeyo oo cuntada soo gelaysa waxa soo gelaya iyo waxa ka dhoofaya labadaba la kontaroolo baahida loo qabo wax laisweydiinaya maaha laakiin ilaa hadda ma hayno cid ku guulaysatay marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala meero boorti inay noqoto kambanigii ugu horreeyey oo weliba soomaali ay qayb ka tahay oo arrintaas ku guulaysta marka haddaanu nahay dadkii matalahayey bulshada soomaaliyeed oo dhaqankii aan nahay waxaan la socnaa in isbitaaladii bateen waxaan la socnaa in dhaqaatiradii bateen xataa dalkii in dadkii wax looga qaban laaya xaafaad ahaan waa ogtihiin oo dibadaha loo dhoofiyo sababtuna waa maxay markii la baaray waxaa soo caddaatay in waxa dadka ay cunahayaan iyo waxa dadka la siinahayaa ay yihiin la garan waaye sidaas daraaddeed waxaan leenahay walaalaha kambanigaan abuuray u istaagay inay naga kontarolaan waxa imaanahaya wax baxahaya dalka ay naga qiimayaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin in la helo kambaniyaal ka shaqeeya oo hubiya kualitiga waxyaabaha soomaaliya laga dhoofinaayo iyo waxyaabaha soomaaliya loo soo dhoofinaayo waxaan aaminsanahay bulshada soomaaliyeed inay baahi weyn u qabto gaar ahaan waxyaabaha daawooyinka iyo cuntada la xiriira si gaara waxaan isleeyahay arrimaha annaga aad bulsharayda ahaan aan aad u tabaynay oo weliba aan aad u dhiirigelinayno inay ka mid tahay waxaa soo dega badeecooyin dhacay degadda markasta ka soo dega waxyaabahaas waxyaabaha la raba in wax laga qabto ay quality control tayale haddii la helo oo wax ka qabto ama shirkaddan merit ay wax ka qabta ay tahay waxaa kaloo jirta waxyaaba dalkeenna ka baxa oo dibadda aynu dhoofinno haddaysan markaa haysan shahaadooyin la aqoonsan yahay ama quality control la aqoonsan yahay haddaysan haysan adduunka way adagtahay in wax ka gadno oo dalageenna inuu dhoofinno ama wax dalkeenna ka soo baxa waxaan raadinaynaa lacag waxaan dhammaynaynaa dadkeennii dalkeennu wuu bannaan yahay taran baan u baahannahay iyo caafimaad si uu ku yimaado waxaa laga maalmaana wax caafimaad qabayn dadkeennu uu soo galo dalkeennu dharka aad xidhanayso iyo meesha aad seexanayso iyo cuntadaaad cunayso hadday way caafimaad qabi jirtiin waxaan rabnaa markaan hadeer inaynu barnaamijka isagaa cid waliba ay ka qayb qaadato waana soo dhawaynaynaa anoo ku hadlaya afka xildhibaanada dowlad goboleedyada soomaaliyeed waxaan soo dhawaynaynaa oon si farxad ah iyo gacmo furan ku soo dhawaynaynaa barnaamijkan merybot waxaanan leenahay guul u soo hoyatay soomaaliya waxaanan ka codsanaynaa dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu madaxweynuhu hormuud u yahay iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ha ka qayb qaateen caafimaadka shacabkooda waxay idaacadaha ka sheegay madaxweynuhu soomaali heshiisa caalamkana la heshiisa waxaa lagu darayaa oo madaxweynuhu inuu ku darsada ay xaq tahay soomaali caafimaad qabta cuntadeeda waxay cunaysana kontaroosha inuu ku daro baa laga maarmaan ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudugga faadume cabdi cali faande iyo sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamed cabdikariin gabaydhe iyo xubno kale ayaa sheegay in lagaba maarmaan ay tahay hubinta badeecooyinka kala duwan ee dalkeenna la keeno kagana mahad celiya mas-uuliyiinta shirkadani shaqada ay bilaabeen taas oo door wanaagsan ka qaadanayso tayada maceeshada kala duwan ee dalka la keeno shirkada ajnabiyaa samayn jira mararka qaarkood badeecadaha dibadda looga soo sameeyaa inta laga qaado dalka oo dibadda lagu soo sameeya quality controlka aa lagu aqbalaa laakiin alxamdulilah haddii hadda shirkadeenna ay noo samaynayso marow waxaan leenahay soo dhowaada aadaa ugu mahadsantihiin dalkan baahi badanoo u qabaa inaan iska kaashanno xoolaheennu waa u baahan yihiin sisinteennu waa u baahan tahay liinteennu waa u baahan tahay cambaheenna iyo muusikeennu waxay la xayiran yihiin waxyaalahaas khudaarta aadaa loo daneeyaa laakiin inta badan quality controlkaas aanan ku xirnayn marka ugu horrayso tiimkii ay ka timid fikraddan oo ka soo shaqeeyey oo soo gaarsiiyey heerkan waxaan leeyahay hambaliyo congratulation dhammaantiin meel walbo aad joogtaan iyo wakhtiga aad geliseen waad ku mahadsantihiin marka shirkaddan inay timaaddo maanta oo soomaaliya ay leedahay inay baaran karto waxay u baahan tahay inay caafimaad qabaan iyo inay waddanka u fiican yihiin inay dadka u fiican yihiin inay jirka u fiican yihiin waa aragteen adduunka kansara ku soo badanaya kansarka waxaa keenaya cuntooyinka iyo maaragtay daawooyinka iyo meelaha gogollada la seexanayo kaleeto iyo waxaason quality lahayn ayaa keenaya waxaasoo dhan marka waxay naga baahi tiri karta shirkaddaana leh laakiin iyada laftirkeeda waxaa laga rabaa inaysan magaca qaadanin oo aysan dhihinin annagana waan samayn karnaa haddana aysan tixraac samaynin oo aysan meelaha ugu teginin oo aysan shahaado bixinin oo aysan leysin bixinin oo dadka ay leysinka siiyeen laftirkooda aysan ka daba teginin
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan warka subaxnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel